gudoomiyaha cusub ee degmada maxadaay ayaa loo doortay axmed xuseen afrax waxaana doorashadana qabtay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada maxadaay axmed xuseen afrax gudoomiyaha cusub ee degmada maxadaay ayaa ballan qaaday inuu diradda saari doono horumarinta adeegyada bulshada nabadgelyada iyo horumarinta kaabayaasha degmada maxadaay guulay noo tahay waxaa kaloo guula in maanta meeshaan nalaku doortay annagoo tiima oo konsulkii uu u dhan yahay oo degmada iyo hadduu ilaahay kuu diidin wax badan oo wanaagsana meeshaan laga qabto marka arrin bacdilsalaam aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta in halkan si nabadgelyo ay noogu soo gebagabowdo doorashadii golaha deegaanka degmada mahadaay iyadoo aan wax dhiba dhicin waxaan u malayaha waa loo dhabarareeyo wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeeyo wasiirka hadhihin hadhihin agaasimaha hadhihin tiimka wasaaradda dhammaantiin waydinkaga mahad celaynaa waxaad ka qabateen maaragtay degmada mahadaay gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe maxamuud maxamed nuur ayaa isna ku bogaadiyey golaha deegaanka ee mahadaay siday uga go-an tahay in la helo hoggaan hufan oo ka shaqeeya danaha bulshada degmadaas
salaan kadib xilli gaabanna waa la joogaa dadka qaarna salaada ku jirto runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan goobjoog u ah doorashadan halkan ka dhacday ee golaha deegaanka degmada mahadaay iyo guddoonkooda ay isku doorteen si nabadoon oo cadaalad ah oo oo xor iyo xalaal ah
awalan ilaahay baa mahad iskale suurogeliyey in maanta doorashadii golaha deegaanka degmada mahadaay ay si sharaf iyo wanaag iyo qiimaha nooga dhacdo mahaddaas ilaahay baa iskale inta ka sukowna waxaan leeyahay howlwadeenadii ka shaqeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeysay iyo hay-adiha amnigaba waxaan leenahay idinkana waa mahadsantihiin meeshaanu maanta wax aan hambalyo ahan oo ka furan ma jiraan hadal dheer oo kale malihin keliya waxaan rabnaa inaan idhaahdo marka ugu horreyso guddoonka la doortay hambalyo iyo xildhibaanadaba xubnaha guddoonka golaha deegaanka degmada mahadaay oo ugu horeeya gudoomiye axmed xuseen iyo gudoomiye ku-xigeenada waxaan rabaa sidoo kale inaan u hambaleeyo xubnaha golaha deegaanka ee degmada mahadaay oo ayaguna la doortay doorashadan ayaa waxaa la filaya inay kor u qaado dadaalada dib u dhiska ah iyo xasilinta degmada mahadaay oo ka mid a degmooyinka muhiimka ah ee gobolka shabeellada dhexe